جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga ah ee alandalus qarax ayaa lala beegsaday hooyga uu magaalada muqdisho ka degan yahay madaxa kooxda riddada soomaaliya ganacsatada qudaarta ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey eeyaha ay wax ku baarato kooxda riddada soomaaliya weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano ku dhaca koonfurta dalka soomaaliya murtad xasan garguurte ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay dowlad sharci ah u aqoonsatay maamulka sahayuuniyadda yuhuud ee xoogga lagu deegaameeyey dhulka muslimka ah ee falastiin kataa'ib al akhbaariyaha ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay askar taa'ibiin ah oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka khilaaf u dhexeeya maamulka riddada puntland iyo midka mucaaradka maamulkaasi ayaa sii xoogaystay taasi oo salka ku haysa doorasho gaaleedka maamulkaasi guddiga gurmadka fatahaadaha iyo daadadka roobabka ee mujaahidiinta ayaa gurmadyo kala duwan gaarsiiyey boqolaal qoysas ah oo ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay maamulka islaamiga degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan degmadaasi dadweynaha degmada baardheere ee wilaayada gado oo la dhibaataysan fatahaadaha webiga jubba iyo daadadka roobabka ayaa ka cabanaya lacago baadaha oo uu ku soo rogay maamulka riddada ugu magacaaban degmadaasi intaasi waa qodobada warkii oo kooban dhegaystayaal u diyaargarooba warkaasi oo faahfaahsan بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhur arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay kowda jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkiiyo fidsan qarax ayaa lala beegsaday hooyga uu magaalada muqdisho ka degan yahay madaxa kooxda riddada soomaaliya warkaasi war kale oo ku saabsan weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga alla ah oo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo haya cabdiqani maxamed ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax xoogan la beegsadeen hooyga murtad xasan garguurte uu ka degan yahay degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho iyadoona dhawaqa qaraxa laga maqlay qeybo ka mid ah caasimada muqdisho murtad garguurte xilliga qaraxa kuma uusan sugnayn hooygiisa balse waxaa burbur xoogan soo gaaray dhismaha guriga murtad garguurte sidoo kale howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen xaafadda albaraka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa riddada kaasi oo lagu magacaabi jiray ibraahim xasan giile dhanka wilaayada bakool waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah deegaanada cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada mujaahidiintu waxay sii kordhiyeen weerarada kala duwan ee ay la beegsanayaan kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka shareeca la dirirka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga mahadsanid cabdiqani ganacsatada qudaarta ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujinaya eeyaha ay wax ku baarato kooxda riddada soomaaliya sida warbixinta warkaas uu ku faahfaahinayo cabdulqaadir maxamed rabaani ganacsatadan ka ganacsada qeybaha qudaarta ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo baaritaanada qudaartooda u adeegsada eeyo kuwaas oo nijaaseynaya qudaarta iyo gaadiidka ganacsatadaas u raran oo waqti badan looga lumiyo baaritaano ganacsatadan ayaa sheegay inay khasaare maaliyadeed kala kulmeen xayiraada wadada oo ay usii dheer tahay nijaasada eeyaha ee wataan murtadiinta qaar ka mid a ganacsatadan qudaarleyda ah oo la hadlay warbaahinta oo ka qaylo dhaaminaya arrinkaas ayaa sheegay in murtadiinta dhibaato hor leh ay usoo kordhiyeen
eeyaa dadbaara la dhahooyaa khudaartii lasoo qaad waxaa la joojiyaa meesha inta la dhaamirsan caanaha waxaa la joojiyaa habeenkiis ogole afar sac mal shan saca lagu soo dee eeya ku imaa eeya ku baara markaasaa lagu soo geliyaa badee afar sac lasoo sagaal sac lasoo rari afar sac soo gashi tamaamay ku imaaheen rafaad weenaan aas ilaa anaa bixi eeya dis waddan baareen wax ku yaalma waxaa qaali waa intay naqad waxaa sababay roobkiyo da'ay eeyo ku baaraayo yaa intaasaa sababtay ma ee intiis yaana qudaartan inu gadmaysa nadiifa qabni had bisbaaska fiiri fiiri bisbaaskan dhib weynaan haasta ilaahay anaa qabto yaa badaacdiida roobku soo da'ay oo soo xakaartay jidkaa lala soo maray aa meeshaa lagu reebaa meesho inta warshad caanaa la gadaay habeen meeshaa la bariisiyaa subaxdii saddex saca eey soo kacaay toddoba sac hadda bisbeeq saca la jooga hadda wal khudaar ma soo galan asalaata meesha lagu haasta waa dhacaamoosaa tawa malina ii gadata asalaata baawar dhan raran waay ma soo galaa lagu dha eegoo soo kacan aw eegnoo ku jiifaa markii soo bacda lagu baara lagu soo geliyaa khasaar inaa keentid muhure isjab weenana waxaan dadka khudaarta tangaha ka ganacsaday ayada waxaan dhib ku qabnaa kuliyadda jaalisiyaad markii la keeno baabuurta oo bakaamicnaha meesha ee safar buulmareer ay ka imaadaan waxaa lagu celiyaa kuliyadda anagoo rafaadkaas qabno maanta labayo tobanka laayo waxaa la soo daya sideed sac ama sagaal sac tanagaayada oo la gadaya saddex boqol boqol kun ama sideed kun aan la yaabay mise aan la yaabana eeyaa hurdaaya gursadaxi quraaco cunaa eega waa soo kaca quraaca la siiyaa beera adduunya loo kariyaa sideed sac oo soo kaca waxaan leeyahay sideed sac albaara baabuurta maqribkaa la soo dayaa annaga soomaaliyaan nahay muslimaan nahay eey wax beerah amba ey jiifaan na beeraya islaanaan nahay dad muslimaan nahay eeyaa inay naga joojishaan eey hurda oo koo iyo toban sac badeecada xalay imaatay eeyaa beeraya sideed sac oo soo kaca maxaa kaa qalda waa dhibbannahay anaga soomaaliyaan muslimaana eey beeraya ma jiro eeyaha nagala dhaafo ganacsatadan ayaa sheegay haddii ay sii socdaan dhibaatooyinkan ay soo kordhiyeen kooxda riddada soomaaliya in ay caqabad weyn ku noqon doonto ka ganacsigooda qudaarta ee magaalada muqdisho maleeshiyaadkan kooxda riddada soomaaliya ee eeyaha la wareegaya magaalada muqdisho ayaa imaanaysa iyadoo horey arrintan ay dhibaato ugu qabeen dadka ka dhoofaya kana soo degaya garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho oo sidaasoo kale eeyuhu ay baaraan aad ayuu mahadsan yahay warbixintii rabaani ayay taasi ahayd murtad xasan garguurte ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay dowlad sharci ah u aqoonsatay maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ee xoogga lagu deegaameeyey dhulka muslimka ah ee filistiin bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya markii ugu horreysay ayuu madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud uu si cad u sheegay in maamulka gumaystaha yuhuudda ee xoogga ku heysta dhulka filistiin ay u aqoonsan yihiin dowlad sharci ah hadalkan ayuu murtad gurguurta ka sheegay waraysi uu siiyey wargeyska carab news ee laga leeyahay dalka sacuudiga islamarkaana faafiya fikradaha bin salmaan iyo bin zaayed madaxa kooxda riddada ayaan si aan gabasho lahayn u sheegay inay ka soo horjeedaan in la laayo maamulka yuhuudda aysanna ku baaqaynin wuxuuna intaa ku daray in weligood ay ku taagnaan doonaan mowqifkooda ah in maamulka yuhuudda uu yahay dowlad sharci ah waa kan murtad xasan gurguurte maruu arrimahaasi ka waramayey
kuma baaqayno in la laayo ama la argagaxgeliyo maamulka israa'iil maya sidaas ma ahan annagu waan aqoonsannahay israa'iil waana ogolnahay jiritaanka israa'iil iyo inay tahay dowlad jirta qofna ma dafiri karo arrintaasi mowqifkaas ayaana ku taagnaan doonaa abidkeen
hadalkan ka soo yaray hogaamiyaha kooxda riddada soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo maalmo kadib dibu doorashadiisii mey labada kun labayolabaatanka uu wargeeska the times of israel ee yuhuuddu leedahay uu sheegay inuu booqasho ku tagay deegaanada yuhuudda xoogga ku haysato islamarkaana uu halkaas kula kulmay hogaamiyaasha maamulka yuhuudda intii uu xukunka kooxda riddada hayay sannadadii u dhexaysay labada kun labaiyo toban ilaa labada kun lix iyo tobanka waxay sidoo kale imaanaysaa iyadoo uu murtadkan cadaadis xoogan ku wajahayo hadal uu jeediyey ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre kaas oo uu ku sheegay in yuhuuddu ay xoog ku haystaan dhulka filistiin waxaana arrintaas si aadaha uga carooday dowladda maraykanka iyo midooda yurub xasan gurguurta ayaana u muuqda mid hadalkan uu ku dejinayo nasaarada uu adeego mahadsanid bashiir kataa'iba lakhbaariyaha ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay askar taa'ibiin ah oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sida tafaasiisha warkaasuu ku faahfaahinayo xaaris cabdulqaadir kataa'iba akhbaariyaha ee soo saartay filim kooban oo ay kasoo muuqanayaan askar toobadkanyaal ah oo ka tirsanaa maamulka hirdadaha jubbaland askartan oo ku hubaysan hubkii ay kala soo goosteen murtadiinta sidoo kalena labisan dareeska malishaadka hirdada maamulkaas ashaara dirirka ee ka sheekeeyey xaaladda ay ku sugnaayeen iyo dhibaatooyinkii ku haystay xeryaha murtadiinta kuwaasoo ay sheegeen inay qayb ka yihiin asbaabaha keenay in ay isku soo dhiibaan mujaahidiinta bismillaah anigoo ah ibraahim cabdi hiluule waxaa kusoo goostay kuwa murtadiinta ciidanka imaaraadka waxaana kusoo tagay meesha la yiraahdo labada garas waxaa ka biiray labadii kun labaatan iyo labadii ciidanka imaaraadka ka tirsanaa albork ismaaciil mareykan ay tababaraya sanadaa ku jiray waxaa uga soo tagay inaan muslimiin aan ahayn oo murtadid ay yihiin inaa oo diinta ka hor imaansan yihiin marka waxaa arkay ilaahay soo hanuuniyey waxaas dhacay marka mujaahid isku dhib askarigan taa'ibka ayaa sidoo kale ka sheekeynaya dhacdooyinkii ugu darnaa ee soo maray intii uu ku jiray safka murtadiinta iyo dhibaatooyinka malishaadkaas ku haysta xeryahooda midda janaa abdalla iyagaa runacani ciidanka dhammaan intaasoo boqola joogtay lix boqol toddoba lix boqol toddoba boqol iyo meelahaasaa joogtay toban saac lasoo galay ciidankii marka baktigooda amray haddaa qaar waxaa jira ciidanka qoryaha tuureen dad oo bkm ku qornaa bkmyadii a tuureen qoryash a kusoo carareen ciddooda in laga qaada noqotay dadaa qoryaha kusoo cararay dadaa meelaha qasnimada ku lumeen wax gaari ah ka baxay ma jir mid dhashiikaaca loo furay bes aan ahayn wax kale meesha wax yaala waa la qaatay gaari raashin iyo waxa gaari digaal wuxuu yaala dhan waa la qaatay alhooyaha ugu weynaa axmedow ka tashanaa madaxtooyada u yaala dhan waa qaatay ciidanka buulguud ayaa jiray gurmudka n soo socday gurmudkan dhexda loo galay caradii ayadoo ida wada miid ah lakala cararay bakti bis tuurina imaan anaga waxaan fariin u dirayaa meeshaas haddaa ku dhimatiin gaala aad tihiin waxa aad diin ah isla markaa dhimanaysiin naarta horey ku gelaysiin marka waxaan dhihi lahaa kuwa murtiyada meesha isla joogna inaa isku soo dhibaan mujaahidiin inta aada dhimanin sidoo kale waxaa filimkan kooban ay baahisay kataab al akhbaariya kasoo muuqanaya nuur macalin xasan oo isagana qayb ka ahaa malishaadka ridada ee maamulka ridada jubbaland wuxuu in ka badan lix sano ka tirsanaa murtadiinta balse wuxuu sheegayaa in ugu dambeyn uu ku faraxsan yahay in uu ka soo baxay malishaadka ridada kana toobadkeenay falka gaalnimo ee uu ku jiray magacey waa nuur macalin xasan sanadkeyda waa soddon iyo afar sano waan kusoo goostay murtadiinta muslimiinta u maaday oo si wanaagsan lii soo dhaweeyey jubbaland lagu shaqeynay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin haddana ilaahay murtadiinta iga soo saaray muslimiintan umaada aad iyo aadan lii soo dhaweeyey baarsan guuni fargogow saddexda garas aan kusoo goostay nolol aad iyo aad u fulhun waay nolol fiican ma aha waxay aad haysan wax barakale ma aha mana ani horta alxamdulilahi ilaahay usoo badbaaday waan aad iyo aadan mahad uga eliyaa kunjeer aad iyo aad lii soo dhaweeyey muslimiinta aad iyo aad ay soo dhaweysay wax dhib ah hadda dheef ma dhib maana ark waxaan fariin u dira inaa oo murtadiinta kasoo baxno muslimiinta isku soo dhiibaan dalkooda iyo diintooda isku joogaano aad iyo aad ugu jeclaan lahay oo iska hamaashtaan isku joogaan askarta ka soo goosata safka cadowga allah ee iyaga oo toobadkeenyaala isku soo dhiiba mujaahidiinta ayaa waxaa si gacmo furan iyo soo dhoweyn ah loogu sharfaa wilaayaadka arrinkaas oo in badan oo ka mid ah malishaadka shale ku dhacay gaalnimada ay si weyn uga faa'iidaystaan una arkaan fursad muhiim ah warbixintii xaaris ayay taasi ahayd khilaaf u dhexeeya maamulka riddada puntland iyo mucaaradka maamulkaasi ayaa sii xoogeystay taasi oo salka ku haysa doorasho gaaleedka maamulkaasi suheyb cabdulaahi ayaa inoo haya warkaas kadib kulan maalinkii shalay ay ku yeesheen magaalada garowe ee caasimadda maamulka ashahadala dirirka ah ee puntland ayay mucaaradka maamulkaas waxa ay ku sheegeen inay qabanayaan doorasho gaaleedka maamulkaas bayaan ay soo saareen madal ay ku midaysan yihiin mucaaradka siciidani ayay ku sheegeen inay qaban doonaan doorashooyinka golaha dawaaqidda maamulkaas iyo sidoo kale kan madaxtinimo ee maamulka riddada garowe waa kuwan qaar ka mid ah qodobaday ka soo baxay mucaaradka maamulka riddada siciidani dalladda waxay u aragtaa laga maarmaan in la qabto doorasho ku dhacdo wakhtigeedii siddeedda janawari labada kun iyo afar iyo labaatanka si looga baaqsado firaaq dastuuri ah maadaama ay hadda xukuumaddu u jeediin inay doorasho qabato haddaba sidaa daraaddeed dalladdu waxay halkan kusoo gudbinaysaa jadwalka xulista baarlamaanka doorashada iyo guddoonka baarlamaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland jadwalku waa sida tan kow dhammaystirka la tashiyada qaybaha kala duwan ee bulshada iyo wacyigelinta soo xulista xildhibaanada cusub labada kun iyo afar iyo labaatan ilaa labada kun iyo sagaal iyo labaatanka waxay dhici doontaa shan iyo tobanka bisha ilaa soddonka nofembar xildhibaanada cusub waa shanta bisha ilaa shan iyo labaatanka disembar oo ah xildhibaanadii lasoo xulay ay beelahoodii soo xusheen guddigu waxay araajida ka guddoomi doontaa insha allahu tacaala shanta bisha waxaana ku ekaan doontaa ilaa shan iyo labaatanka disembar shaacinta liiska xildhibaanada cusub koob iyo soddonka disembar weeye marka shanta ugu dambeysa casho waxay kala hufi doonaan lixda casho ugu dambeysa xildhibaanadu iyo siday u kala khilaafoodkooda u kala saari doonaan iyo xalintooda koob iyo soddonka disembar waxaa lasoo lasoo dayn doonaa liiska xildhibaanada cusub ee afar iyo labaatanka ilaa sagaal iyo labaatanka dhaarinta xildhibaanada cusub waxay noqonaysaa kowda january doorashada guddoonka golaha wakiiladuna wuxuu noqon doonaa afarta january doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna waxay noqon doontaa sideedda january waa jadwalkii hore ee lagu soo caanamaalay hadalkan ka soo yeeray mucaaradka maamulka hirdada puntland ayaa imaanaya iyadoo khilaafka ka dhex jira maamulkaas uu sii xoogaysanayay muddooyinkii dambe mucaaradka maamulka siciidani ayaana sheegaya in uu doonayo muddo kororsi iyagoona aysan aqbali doonin oo ay qabanayaan doorasho gaaleedka maamulkaas mahadsaned suheeb guddiga gurmadka fatahaadaha iyo daadadka roobabka ee mujaahidiinta ayaa gurmadyo kala duwan waxa ay gaarsiiyeen boqolaal qoysasah oo ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee baay xasan cabdiraxmaan maxamuud abu xasaan ayaa warbixinta warkaa inoo diyaariyey roobabkii xooganaa ee dhowaan ka daay wilaayada islaamiga ee bacy ayaa sababay inay barakacaan kumanaan qoys oo ku noolaa qaar ka mid a degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bacy kadib markii ay ku soo rogmeen daadad xoogan oo ka dhashay roobabka sidoo kalena ay baaba-een beerihii u tabcanaa meelaha ugu daran ee laga barakacay waxaa ka mid ah degmada ufurow oo ay aada u saameeyeen biyihii xooganaa ee roobabka ka dhashay dadkana ay ka barakaceen guryahoodii iyagoo aaday goobaha taagaga ah ee biyaha ay kaga badbaadi karaan waxaa sidoo kale laga barakacay deegaanka iidaale oo ay aada u saameeyeen biyaha goobihii ganacsiga iyo guryihiina biyaha looga tegay waxaa sidoo kale ka mid ah goobaha ugu daran ee laga barakacay deegaanka ceel bashiir oo dadkii degganaa ay guryahoodii biyaha dhaafiyeen islamarkaana isaga barakaceen guryihii kadib markii biyaha ay aada u saameeyeen guud ahaan deegaanka oo dhan guddiga wax ka qabashada fatahaadaha iyo daadadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo arrimahaasi ka duulaya ayaa in ka badan afar boqol oo qoys oo ku kala sugnaa degmada ufurow deegaanka iidaale iyo tuulada ceel bashiir gaarsiiyey gargaar deg deg ah oo isugu jira raashinka noocyadiisa kala duwan maacuun agabyaha guryaha iyo lacago caddaan ah waana kuwan qaar ka mid a dadkii la gaarsiiyey agabyadaas oo la hadla idaacadda islaamiga andalus maxamed isaail saah ufurow abris hafsokor iyo baa iyo saliid baaxadeeda aaday u weyn tahay beerata waa laga tegay bakaarihina waa waa radeen marka saas dugmatii camal loo siiyay walaayada ku mahadsan anoo magaaga eh ciidin aliyow maalin ib dhow degmada furow qoolhadalahaayo fatahaada eednii saamay dabaasha badanaa roobka ninjeeshidi ilaahay mahadisha kulle walaayada islaamka alxamdulilah ilaahay aan kama hadina mayna na siiyay bariis oo haafe isokor oo haafe saliid oo aaga bac iyana na siiyay magaxay maalin ismaaciila deegaankeeda waa idaala iyow mayna na siyeeyee raashinka degmada mayna na siiyey masaakinte oo maydaraay biyo raashinkii ama waa liiku qaadan oo walaayada islaamka naanka gurmaday raashino oo kana maydaraay naxariis kala duwan oo nadiif ah ee walaayada ninka gurmaday aadan xasan baljana qiintooka magaca dheerahay deegaanka aan joogana degmada idaale ayaan jooga ma garan riis iyo sokor iyo badar oo nuurdi ah iyo saliid ayaa na siiday walaayada islaamka iyo xarakada ayaa noo noo soo dhiibtay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan magacayga ibtan xuseen axmed meesha aan joogo tuulada caalbashir alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan biyahana ilaahay baa keenay haddana ilaahay baa naga qaaday alxamdulilah koodon koodon doorar hadiye wacan baa naga siiya alxamdulilah gacan wanaagsan ilaahay subxaana watacaala khayrka mid ka badan ilaahay kugu bedelo waxaan leenahay alxamdulilah walaalahay waana soo booqotan waa naga baxisen waxaan leenahay
dhowaanna ayay ahayd markii guddiga wax ka qabashada fatahaadaha iyo daadadka roobabka ay ku guulaysteen inay biyo-xireen u sameeyaan deegaanka janaalajai oo hoostaga degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka iyadoona arrinkaasi ay si weyn u soo dhoweeyeen waxgaradka iyo dhammaan dadka deegaankaasi ku nool abuxasaan aad ayuu mahadsan yahay maamulka islaamiga degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowra diini ah soo gabagabeeyey ganacsatada ku dhaqan degmadaasi nuur cali warsame abuushaybaha inoo faahfaahiyo warbixinta warkaas dowladan diiniga ah oo socotay muddo labaiyo labaatan maalmood ah waxaa loo soo afmeeray ragga ganacsatada ee ku dhaqan degmada xindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud ilaa iyo lixdan ruux ayaa ka faa'iidaystay intii dowladu socotay waxayna qaateen duruus iyo muxaadaraad talantaali ah munaasabadii dowlada lagu soo xirayey waxaa ka soo qaybgalay culimaadudiinka deegaanka iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada xindheere iyadoo ganacsatada loo sheegay inaanay ka caajisin dowraadka diiniga ah ee loo qabanayo kuwaasoo soo noqnoqon doona insha allah sheekh yuusuf sheekh maxamuud oo culimaadudiinka deegaanka ka mid ah oo ganacsatada kelimad muhiim ah u jeediyey ayaa waxauu kula dardaarmay in diin barashada ay laasimaan maadaama qof walboo muslim ah ay waajib ku tahay inuu diinta barto marka waxaa weeyaan walaalayaal waxaan isku baraarujinaynaa ilaahay diintiisa inaan baranno ilaahay sidaan u caabudno oon waddada xaqa ah oo toosan aan ugu raadsanno aqoonta diinta oon barannay waayo qoftu haddaysan maaragtaay waxay ilaahay ku caabuddo iyo waxay maaragtaay xumaan uga leexato aysan oqoonin waa qof oo maaragtay iska indhalo oo kale waayo jahligu indhala'aan waay marka waxa weeyaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waata uu leeyahay innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaan uun ka cabsado oo la leeyahay dadka oqoonyahamada ahu ilaahay maaragtay diintiisa bartay waayo cidda kale oon diin oqoonin waxay ilaahay uga cabsato ama waddada xaqa ah oo maaragta ay cabsashadu ee xaqnimo ugu imaanayso ma garanayaan waayo waxaa lagu garanayaa waddada xaqa ah oo xalaasha ahoo ilaahay uu raadiga kugu yaho ku amrayo wanaaggana lagu raadsado xumaantana looga leexdo waa ilaahay uun diintiisa inay qoftu barato dabayaaqadii afmeerka dowladda waxaa idaacadda islaamiga landalus mikrofonka ay la dhex martay qaar ka mid ah ganacsatadii dowladda ka faa'iidaystay waxaan joognaa degmada xindheere waxaan ahay maxamed cali maxamed waxaan ka mid ahay ganacsatada kaas ahaan dawaarida magaalada degmada xindheere waxaanu qaadnay meeshan dowro qayim ah oo aad iyo aad u waasac ah waxaan ahayn dad badan oo ganacsada ah marka markaan ka xuso waxyaalii aan soo qaadan waxaa ka mid ah maraatib uduun oo awal ah oo qaybaha islaamka uu iskaga yimaadaa saddex maraatib ayuu leeyahay waxaa u horeeya alislaam waliimaan iyo walixsaan ali maxamed cabdulaahiya oo degmada xindheere jooga waxaa ka mid ganacsaday ku soo qaatay dowladda xildheere waxyaaba badan ka faa'iidaysanay ilaahay hanuu anfaabaa ka faa'iidaysanay wixii naa maqan ilaahay subxaana watacaala hay awoodiisayna uuna siiyo rumeyna sida ilaahay subxaana watacaala ajir xasan allah ka siiyo iyo wixii soo abaabulay waxaa ku qaadanay maraatib diin waxaa ku qaadanay shuruuddu laa ilaaha ila allah waxaa kale ku qaadanay tawxiidka shuruudihiisa waxyaaba badan aa ku qaadanay oona anfacaya ilaahay hanuu anfaco ilaahay ku mahadsan subxaana watacaala dowladahana noo socotay muddo labaatan iyo laba maalmood saan filaayo degmada xeendheere waxyaan ku qaadan waxaa ka mid a waxaa ku xigtay shuruudda laa ilaaha illa allah oo toddoba ah alcilmu alyaqiinu alikhlaasu alsidqu almuxabatu alinqiyaadu alqubuulu ilaahi subxana watacaala nagu anfaco kuwii qaata oo manaha ku nacfiyan allah naga dhigo wabilahi towfiiq dhawaanahanba maamulka islaamiga degmada xiindheere wuxuu waday dardar xoog leh oo dowlaadka diiniga ah dadka loogu qabanayo horey dowlaad diini ah ayaa loogu soo qabtay degmada xiindheere iyo dowlaadadeeda kuwa hadda ayay socdaan kuwo kalena waa la qaban doonaa insha allah mahadsanid abuushayba dadweynaha degmada baardheere ee wilaayada gado oo la dhibaataysan fatahaadaha webiga jubba iyo daadadka roobabka ayaa ka cabanaya lacago baad ah oo uu ku soo rogay maamulka riddada ugu magacaaban degmadaasi casaam carafaad ayaa inoo haya warbixin ku saabsan arrimahaasi xilli roobabka deerta si weyn ooga dayn degmooyinay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga gado taas oy fatahado ay saameeyeen magaalooyin badan ayaa bulshada ku dhaqan degmada baardheere ee gobolka gado oo la daalan dhacaya musiibada fatahadaha iyo daadadka kala jaray labada daan ee magaaladaas ayaa cabasho xoogan ka muujiyay lacago baada uu kusoo rogay maamulka riddada ee degmadaas bulshada magaaladaas ayaa sheegay inay cabasho ay ka yihiin lacago baada uu kusoo rogay maamulka riddada ee ka arrimayeen degmadaas waxayna sheegay in qofkii u kala gooshaya labada gedi magaaladaasi uu maamulkaasi uu ka qaadayo lacag dhan afar dollar taasi ay sheegeen inaysan awoodin qaar ka mid a bulshadii ka cabanayay lacagaha baada ee maamulka riddada uu ka qaadayay ayaa la hadlay warbaahinta
annagoo saaka isugu soo baxnay meeshii doonta lagu soo xiray degmada baardheer oo labada dhinac isaga gudbaysay waxaan joognaa dhayr daanta kalbeed doontii lacag baa laga dhigay bas laba doolar baa la yidhi laba doolar buu qofkii ku raacayaa arrinkaas asaga waa ka soo horjeednaa sii socod iyo soo socod waa afar doolar dhibkaas asagaan ka cabanaynaa shacabkii ma heli karaan nus doolar biyihii iyo rafaad bay ku jiraan nus doolar nin heli kara ma lahan waxaa lagu qasbayaa inay afar doolar bixiyaan intaasaan u cabanaynaa dhibka haysta awgiis waxaa laga dhigay lacag afar doolar ah mana awoodno ma heli karra faradheer inuu lacag dadka uga qaato afar doolar bulshadii ku dhaqnayd degmada baardheere waxaa haysto dhibaato aad u weyn dhibaatadaasoo ka imaaday dhanka maamulka maamul xumo baahsan baa ka jirto degmada baardheere ayadoo awalba maamul xun uu ka jiray annagana ee dhibaato nagu haysay oo waxa uu wax noo doonqanayaysan jirin baa haddana waxaana lagu sii hayaa haddadan dhibaato aad u weyn doontii baa waxaana looga dhigay lacag afar doolar waaya qof masaakiina ana ma iska bixin kara lacagta ayada ma awoodo xamaaligina waa gooni nimankii maamulka meesha ka ahaa laba doolar oo gidigaan iyo laba doolar oo gidigaas afar doolar lacag ku fariisatay dadkii ma awoodo dodoon baa dhacay halkaanaan iskugu nimid looli wax la cunin waa laleeyahay maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka caado dhigtay dilalka dhaca xariga iyo boobka hantiyadeed ee kula dhaqaaqaan dadka shacabka ee ku dhaqan goobaha cadowga allahu duulaanka uu kaga sugan yahay dalka soomaaliya warbixinta cazaamna waxay gebagabo ahayd warkeenna duhurnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee landalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu